dhawaada warka subaxnimo ee dalsano qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo xalay howlgallo ballaaran oo dad lagu soo qaqabtay ka sameeyey xaafadaha suuqa xoolaha degmada hidwaa ee gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka puntland oo ka wada hadlay xaaladda amniga iyo abaaraha kadib kulan ay ku yeesheen muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo kulan sagootin ah kula qaatay villa soomaaliya safiirka dalalka imaaraadka carabta qoysas ka soo barakacay dagaalada iyo abaarta ka jirta hiiraan oo soo gaaray magaalada baydhabo gudoomiyaha cusub ee degmada axmed jajab oo xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmadaasi iyo madaxweynaha dalka ruushka oo sheegay in adduunku wajahayo tobankii sane ee ugu halista badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha sideed iyo labaatanka oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofistan ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay howlgallo ballaaran oo dad ay kusoo qabteen ka sameeyey xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho faalmo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
suulkaas qofka saarto oo kusoo baxaan baawarkaasoo hore u raacaa anigoo nala
hoyanaya
ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo kaashanaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka howlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka guud ee magaalada caasimada ee muqdisho waxay ka sameeyeen waaxda ah barwaaqo xaafadana dhex taaganahay cali agoon dhanka suuqa xoolaha degmada hilwaa oo ka mid ah todobayotobanka degmo ee gobolka banaadir waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ugu talagaleen inay ku xaqiijiyaan ammaanka islamarkaana looga hortegayo falalka lidiga ku ah ammaanka dalka qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala halkan ayaa baaritaan lagu sameeyey iyadoona ah lagu soo bandhigay tiro dhallinyaro ah waxa ay sheegeen laamaha amniga qaybihiisa kala duwan oo iska kaashanayay sugidda ammaankan in dadkaasi qaarkood ay ku wadaan baaritaanno islamarkaana ay soo caddayn doonaan faldembiyeedyada ay u haystaan
oo kunka qofood ay banaanka taagan yihiin ayaal canug solo la soo baxaa markaasoo qof walaalka ah qaraabadaada ah muslin ah oo hortaada xabad ugu dhifana madax ciidan bilisa kuu baanayo waa laga qabanaa deqlaa waa laga qabanaa
saraakiisha laamaha amnigu waxaay sheegeen in maalmihii u dambeeyey qaybaha magaalada ay ka wadeen howlgalkan islamarkaana ay xuseen inay sii laba jibaarayaan si aan ugu hortagna ayay yidhaahdeen caqabadaha ay shacabku tirsanayaan dhinaca kale qaybta bari ayay ahayd halka caawa howlgalka laga fuliyey iyadoona ay goobjoog ahaayeen taliya-xigeenka qaybta bari taliya-xigeenka saldhigga hilwaa taliya-xigeenka saldhigga yaaqshi taliyaha saldhigga kaaraan iyo ciidamada duufaan howlgalkan waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay markuu soo idlaadayna waxaa si kooban warfideen kula hadlay taliya-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir howlgal lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha ku xeeran suuqa xoolaha howlgalkan waxaa waday qaybta bari dhammaan saldhigyadeeda iyo hay-adda nabad sugidda oo runtii gacan xoog leh ka geysatay sugidda amniga maalmahaana aan iskula jirnay howla ah sugidda amniga caasimadda howlgalkan howlgal gaar oo ahaa oo lagu taadgareynayay xaafado gaar ah oo lagu tuhmayey inay ku dhumaaleysanayaan nabaddiidka al-shabaab iyo isk howlgalkaani maaha midkii ugu horreeyey oo socday howlgalkan oo socon doona intii magaaladaani ay ka naqanayso magaalo nabada dadkooda ay ku hoyanayaan nabad si aad u jeeddeen dad badanaa la isu keenay baaris iyo filtareen lagu sameeyey kadib waxaa laga helay xubnihii la tuunsanayaal ah waxaana lagu simi doonaa baarisa lagu samayn doonaa kadibna ciddii ku caddaad sharciga la horgeed doonaa waa mahadsantihiin saraakiishii obrethonka qayb qaadatay howlgalkaana waa socon doonaa faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan suuqa xoolaha
aad bay umaasantaa walihayga facduma cabdiqaadir xasan markana haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xalay ku kulmay magaalada muqdisho waxaana dhinacyadu markaas uu ahaa kulankoodii ugu horeeyey tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre wasaare ayaa xalay booqasho iyo salaan uga tegay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ka qayb galay shalay ee shirka golaha watashi qaran ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaana isla soo qaaday qodobo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan xaaladda amniga iyo gurmadka abaaraha kulanka waxaa ka qayb galaya la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha dibadda dibheshiisiinta cabdi cali cabdi awaare iyo sidoo kale wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulkaasi puntland cabdifitaax maxamed cabdinuur ah dhinaca kalena haddaan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan sagootina kula yeeshay villa soomaaliya safiirka dalka imaaraadka carabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan sagootin ah kula qaatay madaxtooyada qaranka danjiraha dowladda istaga imaaraadka carabta ee soomaaliya maxamed axmed ali cusmaan oo soo gebagabeeyey shaqadiisii diblomaasiyad uu markaasi ku joogay dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaaday danjiraha doorka uu ka qaatay xiriirka iyo iskaashiga labada dal gaar ahaan gurmadka abaaraha dagaalka dhanka al-shabaab iyo taageerada dowladnimada soomaaliya dhankiisa danjir maxamed al cusmaan oo madaxweynaha ugu mahad celiyey kulanka ayaa tilmaamay sida ugu faraxsan yahay wada shaqeynta ay u muujeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inta uu ku guud jiray gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo egmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa tilmaamay sida ay ugu go-an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba inay xoojaan xiriirka iyo iskaashiga diblomaasiyad ee la leeyihiin dalalka caalamka gaar ahaan walaalaha carabta si danaha dadka soomaaliyeed loogu gaaro iskaashi iyo waxwarkaasi wadaqabsi dalal kale ee caalamka dhinaca kalena gudoomiyaha cusub ee degmada axmarjadba ee gobolka banaadir ayaa xilka kala horeeyay gudoomiyihii hore ee degmada ismacaawiye muuday mar kale faadimo cabdiqaadan xasan ayaa ka waramaysa
xarunta degmada xamarjajab waxaa lagu qabtay munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee degmada iyo gudoomiyihii hore degmadaasi waxaana kasoo qaybgalay madashan xildhibaano mas-uuliyiin heer maamul gobol banaadir haween dhalinyaro nabadoono iyo marti kale oo madasha lagu casuumay intaasi kadib markii munaasabada la gudagalay waxaa dhanka kelmada soo dhaweynta qaatay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada xamarjajab maxamuud dheere mudanayaal halkan galabta waxaad ugu imaateen oo idinku sugaayey reer xamarjajab oo aan kala maqnayn fariintii naga soo gaartay gobolka banaadir oo ahayd in maaragtay isbeddel ou degmada ka jiro guddoomiye cusubna oo imaaday guddoomiyihii horena la sogotinaya kana la soo dhoweynaya annagoo ka duulayna halkan galabta waxaynu ku soo dhoweynaya reer xamar jajab oo diyaar u ah inay sogotiyaan guddoomiyihii hore oo walaalkooda la soo shaqeeyey soona dhoweeyaan guddoomiyaha cusub ay ka sugaayaan dardar cusub iyo shaqa gudoomiyaha ururka haweenka degmada iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada ayana dhankooda goobta ayay ka hadleen gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaynaa gudoomiye ismaaciil waxaan diyaar u nahay mudana gudoomiye wejigayga si fiican u fiiri gudoomiye ismaaciil adaan kula hadlaa wejigayga si fiican u fiiri gudoomiyaha ururka haweenka degmada xamar jajab aan ahay habeen iyo maalin madaalo been kuuma sheegahay mudana gudoomiye ma jirada aniga haddaa jiradana xafiiskayga waa furanya waa la ii joogaa gudoomiyeega gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ii joogto gabdhahaas quruxda badan oo aa u jeed ururka haweenka kor u istaaga halmar mudana gudoomiye waa u jeedaa
hadal aniga ma furno waxaa jooga madaxdeedii mas-uuliyiinteedaa joogaan waxaa leeyahay gudoomiye ismaaciil soo dhawow degmada waa degmadaada waa kula shaqayn doonaa waxaa kula shaqayn doonaa sida mucaawiye axmuudi aa ula shaqaynay dhagaca dawa agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir dhankiisa goobta ayuu ka hadlay isagoona si kooban ugu sheekeeyey taariikhda guddoomiyihii hore iyo sidoo kale degmada xamarjajab waxyaabihii uu qabtay intuu joogay gudoomiye ismaaciil intaanan u gelin mucaawiye muddadii uu nala joogay wuxuu ahaa nin afgaaban shaqadiisa ka adag asluub badan shaqada uu qabanayana u qabta si dowladnimo waana ku ammaanaynaa runtii khayr allaha siiyo sidoo kaleetood wuxuu ahaa ninka warhaya siyaasadda gobolka iyo qaranka oo ku xiran oo la jaan qaada mar walba waxaan leenahay guddoomiye mucaawiye waa mahadsan tahay shaqadaad soo qabatay ajir allah kaa siiyo macaawiye axmed muudey waa gudoomiyihii hore ee degmada xamarjajab ee gobolka banaadir inta uusan xilka wareejin ayuu la hadlay warfidiyeenka waxaana uu si kooban ugu sheekeeyey tan iyo markii xilkan loo magacaabay waxyaabihii u qabsoomay runtii degmada waxaa ugu weyn ee ku yaala isbitaal yardameeli waa isbitaal bulsho waa isbitaal dadka gargaar u fidiya runtii waxaan kala hadalnay arrimaha caafimaadka maadaama degmadu ay degmadu ay tahay degmo bulsho degmo dadkeedu ay danyeer yihiin degmo dadkeedu ay masaakiid yihiin oo aan dad dhibin degmo ay dadkeedu adeegyada caafimaad ay ku yar yihiin waa degmo dadkeeda dadaal badan runtii maamulkana ayagana waxay u sheegeen inay ku garab istaagiyiin wax alaala waxay xaggooda ugu yimaadaan runtii waan la tagnay in haweenka degmada xamar jajab iyo ururada dhallinyarada inta weliba haweenka degmada xamar jajab ee mutadaxnimo ugu shaqaysa in ay isbitaalkaas markay tagaan si bilaash ah caafimaadkooda loogu shaqeeyo gudoomiyaha cusubna waxaan rajaynayaa inta annaga aanagu garab istaagteen ama aniga ay u garab istaagteen inaa isaguna aala garab istaagtaan oo aa gacmihiisa qabsataan labada mas-uul xilka ayay isku wareejiyeen ismaaciil maxamed xuseen waa gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab xil wareejinta kadib ayuu dhankiisa warfidiyeenka la hadlay waxaana uu sheegay in waxqabad uu la imaan doono mas-uuliyiinta kale iyo shacabka degmada ayuu ka dalbaday si dhow inay ula shaqeeyaan runtii waan u mahad celinayaa ururka habeenka ee degmada xamar jajab iyo ururka dhallinyarada ee degmada insha allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa maadaama haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada in ururka haweenka aan gacanta ku qabto aan ka war hayo hadduu ilaah yidhaahdo hadal badan iima furna hadalka intiisa ugu badan guddoomiye muudey iyo agaasime dhagacadde ayaa intiisa badan ka wada hadlay insha allahu tacaala waan isku dambayn doonnaa anigiyo degmada iyo shacabkeyga waa isku dambayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo wada shaqayn wacan afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax ayaa gabagabadii munaasabadda hadalka qaatay marka waxaan rajaynayaa inuu ilaahay u fududeeyo hoosha culusee u taalla ee guddoomiyaha cusub ee ismaaciil ee sidoo kale guddoomiyihii horey soo shaqeeyey isagana waxaan leenahay kolley howlo fara badan iyo shaqooyin fara badan ayaa dalkan taalla oo kaaga sugaysa inaad ugu khidmayso aqoontaada iyo waaya aragnimadaada waxaan rajaynaynaa inaa halkii aa ka sii wado shaqadii u haysay qaranka iyo dalka intaba faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
halka warkaas waxnima aad kala socotaanna waa raadiha dalsan magaalada muqdisho saaxiibyaal markaana wararka caalamka waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin putin wuxa uu sheegay in adduunyada markaasi ay adduunku wuxuu yiri markaa wuxuu galayaa tobankii sane ee uga halista badnaa adduunka ayaa wajahay buu yiri sida xaal u egyahay tobankii sane ee uga halista badan tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka sida uu ka digay valadimir putin madaxweynaha wadanka ruushka khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ujeediyey khamiistii taas uu ku doonayay inuu qiil ugu sameeyo duulaanka ruushka iyo ukraine tallaabadaas oo dadalkiisa ka dhigtay mid uu ku kala xaalad godoon oo caalami ah putin ayaa sidoo kale ku eedeeyey reer galbeedka inay isku eedeeyeen ama inay isku dayaan inay ku baaqa markaasi inay hubka ay nucleerka ay qaataan dhinacyada dalka ukraine taa uu sheegay inay tahay halis kale oo sii wajahaysa dhammaan dhowaan ayay ahayd markii wadamada reer galbeedka ay dhaleeciyeen hanjabaadaha nucleer ee ruushka markaasi bixinayey horaantii toddobaadkan isbahaysiga militariga nato ayaa cambaariyey sheegashada aan loo hubin ee markaas ruushka ah ukraine ay isticmaali karto bom sun ah kaas oo walxiisa qarxana lasoo raaciyey shucaac halis ah oo markaasi saameyntiisa wataa guud ahaana warkiisa waxnimo aad kala socoteen raadiha dalsane magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta ah waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel